waataa dhegeystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal markan ah waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee macluumaadyada qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho meelo ka mida iyo rasaas weli la maqlayo waxaa hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jira waryaheena sugaal macalin maxamuud oo ku sugan goobaha ay wax ka dhaceen sugaal haddaad i maqlayso xaggee wax ka dhaceen sidayse wax u dhaceen
waa mahadsan tahay war caddeeye abaara halkii saaca habeennimo ayaa qarax weyn laga wada maqlay agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxa uu qaraxa koowaad ka dhacay halkii la oran jiray iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir haddana fadhi u ah wasaaradda maaliyadda hooyooyinka ka sokeysa l iyo hooyooyinka udhexaysa qaraxa waxa uu ahaa qarax gaari walxaxa lagu soo xiray oo weliba aada u buuxay waxaa qaraxa koowaad uu sababsaday in ay dumaan guud ahaan goobihii ka agdhowaa laamiga sida darbiyadii maxaa la yidhahdaa halkii la oran jiray ekskii hore kasoo horjeedkii s y l ilaa mo goolada kaleeto s y l ka leexata ee aada dhanka iyo xamarweyne u leexata ay wada dulmeen guud ahaan halka dhismooyinkii ku yaalay qarax labaad ayaa soddon daqiiqa kadib waxa uu asiguna ka dhacay baar fadxi iyo halka la yidhaahdo beerta nabadda dhexdooda baabuur yaalay meel cidlah ayaa qarxay mar labaad khasaaraha labada gaari waxaa aada u khasaaro badan qaraxa koowaad waxaa goobta yaalla weli oo ay ambalaasyadu hadda daabulayaan meydadka oo derbiyadii ay ku wada dumeen guryo badanoo dumay ayaa hadda oo holaya hadda waxaa duminaya demisyada gobolka banaadir waxaa sidoo kale daadguraynaya dadka intiiba dhaawac iyo dhimashahaba ambalaasyada oo ayagu isla markii goobta soo gaari waayey xabado goobta ka socday awgeed iska horimaadyo ayaa jiray ciidamada amnigu waxay ka hortageen maleeshiyaad kale oo qaraxyo ay ku xiran yihiin oo qaarkood ilaa hadda goobta ay yaalaan ayagoo qaraxyadii ku xiran yihiin waxaa la dilay dhowr tiro oo asaas la mid oo qaraxyo ku xiran yihiin qaraxyadu markii ay dhaceen kadib oo iyaguna rabay in ay goobaha kaleeto goobtaha qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow inay galaan rabay ayay ciidamadu ka hortageen inay dilaan guud ahaan hadda goobaha qaraxyadu ka dhaceen amniga guud waxaa la wareegay hay-adaha amniga dowladda soomaaliya waaya sugaal adoo aada u mahadsan runtii dadku weli waxaysan si fiican u fahmin gaariga ama gawaarida qaraxday ma gawaari socotayba ma baakin yiilayba ama meel lagu baakimay taargetkooda muxuuse ahaa meeshaas hadda aad tilmaamayso waa meelaan dad badan joogin maxaa la yidhaahdaa sababta meeshaas maxaa lagu qeexay war hadeeyo horta qaraxa koowaad waxa uu ahaa mid marka dadku ay ku baraarugeen lama ogaan karo gaarigu mid socday iyo mid maxaa la yidhaahdaa markaa meesha yaalay mid uu yahayba waxa uu ahaa keliya gaariga horeeto qaraxiisa ayaa waxa oo meelihii dadkii ka agdhoway oo dhan way wada dhinteen waxaa wada dumay mukiinkii lama ogaan kara kan koowaad waxa uu ahaa socod iyo istaagid intaba midda uu ku jiray laakiin kan labaad waxa uu ahaa gaari ku baakiman halka la yidhaahdo bar muno ama
muno ayaa meeshaas uu yaalay ku baakinaa banaankeeda dhanka meel ka jirta barxadda udhexaysa beerta nabadda meesha la yidhaahdo hadda dadku ay isugu yimaadaan oo aada u bulsho badan goobta baabuurka yaalay ayaa ahaa mid baakiman oo meesha yaalay laakiin baabuurka koowaad lama ilaa hadda ma aanan helin qof iga warbixisa in uu ahaa gaari markaa socda oo nafsi halliga uu ku jiro iyo mid ahaa mid meesha lagu sii baakimay laakiin waxa uu ahaa gaari khasaaro badan dhaliyey waayahay ilaa hadda ilaa hadda sugaal maxaa khasaaraa ilaa hadda maxaa indhahaaga ku aragtay oo dad dhintay ah wallaahi ilaa hadda dadka ma saamixin in guryaha dumay ka horjeeda goobta qaxooyo qaraxa koobaad uu ka dhacay dad dhismooyinkii dumay hoostooda qabyadad badana ku jira oo qaarkood adig ilaa sideed qof dhaigu way qabteen oo laamiga bartasa yaalla dhismooyinka hoostooda waxaa ku jira meydad dhaawacyaduna tiraba ma lahayn intii aan arkay ilaa afar iyo labaatan qof oo qaraxu oo ilaa wadada albaabka madaxtooyada uu ugu tegay dhaawacyadu ay ugu tageen waa waa waa ambalaasyadiiyaa daabulay laakiin meydadku ilaa hadda waxa aan arkay sideed qof waaye dhismooyinka dhulka yaalla ee dumay hoostoodana dad badana ku jira qaarkood dadku way holcayaan oo qaraxa ayaa waxaa kiimikada ku xirneyd aa markaas ahayd mid maxaa la yidhaahdaa aan la saadaalin oo qaraxa sababihiisii ayaa dadku meydkoodu isku wada bedelay muuqaaladiisa waxaa war caddeeyo oo xusid mudan qaraxa gaariga halka udhaxaysa s y l iyo iskaashatada gaadileeda gobolka banaadir halka wadada u leexata baar muno ama hotel muno u leexata laamiga guud ahaan wuu go-ay dhulka ayuu la go-ay qaraxa awoodiisa ama xoogiisa awgeed marka waxaa taas ka dareemi kartaa in qaraxu uu ahaa mid aad u weyn oo gelgelay guud ahaan nawaaxiga goobta uu ka dhacay qaraxu
waa yahay sugaal dhinaca kale maxay tahay rasaasta dhacaysa maxay ahayd markaad labadan gaari midna waa baakinaa midka kalena lama ogeyn laha hadda laakiin rasaastu maxay ahayd dhacaysay
rasaastu ciidamadii amniga ugu horreeyey ee goobta qaraxu ka dhacay gaaray waxay ka hortageen maleeshiyaad qaraxyadu marka ay dhacaan doonayey in ay galaan sidaa ay ii xaqiijiyeen ciidamada amnigu halka la yidhaahdo hotel s y l oo goobta qaraxa uu ka dhacay ka agdow laba nin oo nafsihalagayaal ah waa la toogtay wax ilaa hadda dad isqarxiyo ma jiraan labadaas la toogtay waxay wateen oo ku hubeysnaayeen qoryo ak forty sevena ah labadoodiiba qoryihii waa lagu toogtay iska horimaadka ugu horreeyey halkaasuu ka dhacay oo qaraxyadu markii qaraxa koobaad uu dhacay ayay doonayeen in ay uga faa'iidaystaan intii buuqa uu jiro in ay galaan goobaha dawladda ee ka agdhow goobaha qaraxyadu ka dhaceen waaya hadda xaaladdu waa sidee goobtaad ku sugan tahay jawgeedu hadda waa sidee maxaa soconayase hadda hadda ciidamada amnigaa la wareegay guud ahaan goobihii qaraxyadu ka dhaceen ammaankooda dadka ayaa laga celinayaa goobaha qaraxyadu ka dhaceen meydadkiyaa la daabulayaa dhaawacyadiyaa la qaadayaa waxaa sidoo kaleeto baaritaano lagu sameynayaa gawaari goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen agagaarahooda yaalay oo qaarkood meedad ay ku dhex jiraan oo la isleeyahay qaraxyo kale amay sababaan waa waayo hadda qaraxa labaad wuxuu ahaa gaari meel ku baajiman oo aan laga warqabin waxa qaraxay marka saas daraaddeed ayaa hadda baaritaanada lagula dhaqaaqay gaadiidka guud ahaan goobaha qaraxyadu ay ka dhaceen ag yaalla ambalaasyada ayaa loo fasaxay si ay u qaadaan meedadka iyo dhaawacyada goobaha qaraxyadu ka dhaceen ka agdhow marka hadda ammaanka waa waa ciidamada isku dagaamay wadooyinka oo dhan oo xiray marka waxaa la baarayaa waxaa la daadguraynayaa meedadka iyo dhaawacyada haddana xaaladdu deganaanay kusoo noqotay wax xabada iyo iskahorimaada ma jiraan waana la toogtay labadii nin ee meesha doonaysay in ay qaraxyo kale geystaan oo ay isqarxiyaan waayahay sugaal adoo mahadsan dhinaca kale weerarka meesha marka aan ka hadalno gaadiidka ama gaariga la baakimay agagaarka maqaayicida muna ama beerta nabadda eryadeeda baabuurka la baakimay isagu maxaa khasaaraha u dhaliyey waxa uu dhaliyey guud ahaan baar fadxi oo hotel muna kusoo dhowaa wuu dumay guud ahaan meydadka waxaan arkayey wixii eriyada ka aga dhowaa ilaa saddex qofaa meeshaa ku dhimatay oo sababay dhimashada laakiin dhismaha oo dunsan lama ogaan karo waxa ku hoos jira dadka waa waa baarku wuxuu ahaa baar marka qaraxa koobaad dadku ay uga wada carareen inta badan ilaa waxaa laga wada baxay oo ay qaraxyadu saameyntooda aad ka arkaysaa ilaa halka la yidhaahdo dhismihii maxaa la yidhaahdaa carwadii carwada weyne ee dawladda iyo xamarweyne ayuu ilaa khasaaruhu gaarsiisan yahay qaraxyada gaadiidka ku xirnaa weynankooda ama maaxadda ay la ekaayeen oo oo aad arkaysaa dhismooyinkii guud ahaan ka ag dhowaa nawaaxiyadan oo dhan in ay wada dumeen marka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waa lama qiyaasi karayo oo weli ilaa hadda hay-adaha hadda ku howlan baaritaanaduna kama aysan warbixin inta ay maxaa la yidhaahda la eg tahay dhimashada iyo dhaawacu laakiin khasaaruhu guud ahaan wadadiina way wa wa wa waa go-day oo laamigii oo dhan waa wa waa go-ay oo dhulkuu gooyey dhismooyinka Waayahay.
way wada dumeen waayahay aad baad umahadsan tahay waryaheena sugaal macalin maxamuud oo khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo ku sugan ereyada ay caawa qaraxyadu ka dhaceen oo ah sida waryaheena uu sheegayo inta u dhaxaysa eh, hotelka s y l la yidhaahdo iyo eh, eh, inta u dhaxaysa aan idhaahdee en, ex fiore inta u dhaxaysa oo eh, gaadiid halkaas eh, ku sugnaa uu qarax weyn ka dhacay halkaasna sida waryahana uu sheegayo dhismaha ama dhismooyinkii ku yiila uu aad eh, burbur xoogla u geystay dad badanna ay halkaa ku dhintay runtii kuwo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen ilaa hadda waryahanana wuxuu noo xaqiijiyey in eh, ku dhowaad toban qofood ay halkaas eh, eh, ku dhinteen oo uu arkay eh, meydka dadkaas eh, halka eh, eh, ku dhowaad ama in ka badan eh, labaatan qofoodna dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen eh, markii labadaas qarax oo midka kalena uu ka dhacay agaarka maqaaxida muna eh, ama eh, afaafka hore ee eh, beerta nabadda la yidhaahdo eh, isna uu eh, khasaaro kala sababo ilaa saddex qofood ay ku dhinteen eh, tiro kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen laakiin ilaa hadda lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah inta uu la eg yahay maadaama waryahana uu leeyahay eh, eh, dhismooyinka qaarkood ama gidaarada qaarkood oo soo dumay darteed lama ogaan karo cidda ku hoos jirta iyo eh, xaaladooda sida ay tahay Eh, sidaa darteedna eh, khasaaraha intaas wuu ka badan karaa wuuna ka yaraan karaa laakiin ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in eh, uu bogsiiyo eh, dadkii waxyeeladu halkaa ka soo gaadhay kuwa dhintayna ilaahay uu jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaan rajaynaynaa dhegeystayaasha radio muqdisho inaan macluumaadyada wixii soo kordha hadba aanu eh, si toosa ugu soo gudbin doono eh, islamarkaana ay la socon doonaan hadduu aaba idmo Eh, markanse waxaan eh, ku duwayaa farsamo yaqaanka si uu eh, noogu sii wado jadwalkii kale ee idaacadda